bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa maanta ka furmi doona shirka maamulka maamulada federaalka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya kaa oo wejigiisa labaad lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ku weyday habeenkii xalay ah magaalada garowe ayadoona maanta lagu wada inay gaaraan maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo jubbaland oo ay kala hogaaminayaan shariif xasan sheekh aadan iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe wararka lagama ka imaanaya garowe waxay sheegayaan in haatan ay soconayso qabaqaabada soo dhoweynta wafuudda heer gobol ee ku wajahan halkaasi iyadoona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud habeenkii xalay ahaa kulamo uu la qaatay madaxda maamulka puntland taa uu kala hadlayay sii adkeynta xiriirka dowladda federaalka iyo maamulka puntland iyo sidoo kale sidii puntland ay kaga qayb qaadan lahayd hirgelinta federaalisimka la doonaya dalka in laga hirgeliyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay maalintii shalay markii uu madaxweynaha halkaasi gaaray ayagoo labada dhinacba ka hadlay xiriirka labada dhinac inuu yahay mid adag lana sii adkay doono dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii dalka ay kaga hirgeli lahayd arrimaha federaalisimka iyadoona shirkan maanta halkaasi ka furmaya wejigiisii hore uu ka furmay magaalada muqdisho loogana arisanayay sidii loo sii ambaqaadi lahaa kulamo kaloo heer caalami ah oo looga arisanaya arrimaha federaalka wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximini xeeb ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto faragelin ay ku hayaan saxiixayaasha maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya guddiga farsame ee loo xilsaaray soo xulista ergooyinka ka qaybgalaya ama oday dhaqameedyada ka qaybgalaya shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduuda wararkii ugu dambeeyay ee laga helaya cadaado waxa ay tilmaamayaan inay jiraan faragelin xooggan oo saxiixayaasha ay ku hayaan ergooyinka ama guddiga farsame ee maamul samaynta sida uu ka dhawaajiyey maxamed nuur diini oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ee ku sugan magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximini xeeb oo uu ka soconayo shirkaasi guddiga farsamada shaqooyinkiisa waxaa shirtaag iyo handaar joogta ah ku haya hogaamayaashii saxiixayaasha ah qaarkood sida galmudug iyo ahlusunna ninkii u saxiixay oo caadaystay inay hanjabaado iyo cagajuglayn ay u geystaan hogaankii guddiga farsamada guddiga farsamada waa guddi madax banaan wada shaqeyna laleh wasaaradda arrimaha gudaha marka musharaxiintaas qaarkood oo musharaxiin ah saxiixayaalkeena ka mid ah in maaragtay guddi marjac laga dhigo wax xaaraan ah oo sharci daraa waaye marka dabcan liisaskii dhaqanka oo lasoo gudbinayay ayay qaab siyaasi ku dabaqayaan marka waxay handadaan joogtaa ku hayaan guddigii farsamada oo ayagu aan faragelin ku hayn dhaqankii dhaqankii markii liisaskooda soo gudbisaday waxaa dhacday inay hub soo qaataan ayna handadaan guddigii farsamada marka arrinkaas waxaan leenahay inay ka waantoogaan mas-uuliyadda ka timaan ayaga dusha saara doonaan sidoo kale ciidamada amisom waxaan ka codsaynaa guddiga farsamada inay ammaankooda sugaan guddiga farsamada wuxuu degan yahay magaalada dhexdeeda ciidamo nabad sugida oo antayo wanaagsaneyna ilaaliya sidaa la soconnana hogaamiyaashii gobolada dhexe hubka sidoodii u haystaan marka khatara way ka imaan karaan marka waxaan leenahay guddiga farsamada shaqadiisa loo madax baneeyo hana laga daaya cagajugleynta waxaan ugu sheegaynaa mas-uuliyiinta hadda aan tilmaamay haddii ay wax soo gaaraan ama maaragtay shaqadaas iyo hawsha socotaa wax ku yimaadaan mas-uuliyadda waxay ka qaaday oo aan la xisaabtan doonaa hadalka ayaa imaanaya xilli maalin ka hor u sheegay musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya siyaasiga caanka cabdikariin xuseen guuleed kaasoo ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya in arrintaay soo farageliso saxiixayaashana ay ka madax bannaanaadaan guddiga farsamo ee maamul samaynta oo la tilmaamay haatan in handadaad iyo sidoo kale cagajuglayn joogta ay ku hayaan maamulada galmudug ximini xeeb iyo ahlusunna wal jameeca oo ayagu sheegaya in lagala tashado cidda ka mid noqonayso odayaasha soo xulaya ergooyinka ka qaybgalaya shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduuda dhanka kalena guddiga farsame ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxa ay ka hadleen caqabadihii ugu dambeeyay ee soo wajahay iyo sidoo kale qarashyari haatan soo wajahday sida laga dhawaajiyey ayagoo sidoo kalena meesha ka saaray arrinta la xiriirta warqaddii dhowaan ka soo baxday siixayaashii shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ee galmudug ximin iyo xeeb iyo sidoo kale ahlusunna waljameeca asigoona tilmaamay haatan arrintaasi inaysan qusaynin ayaga balse looga baahan yahay in dowladda ay kala soo hadlaan wixii ay dowladda usoo gudbisan ay ku dhaqaaqi doonaan guddigooda sida uu ka dhawaajiyay xubintan ka midka ah guddiga farsamada oo ka hadlaya dhibaatooyinka dhaqaale ee haatan guddiga soo wajahay iyo xuquuqaad la sheegay inay ka maqan yihiin guddiga farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ee haatan fadhigoodu yahay degmada cadaado hadalnay maarata odayaasha dhaqanka qaar badan oo ka mid a maarata inna loo soo gudbiyey qabiiladii noo soo gudbiyey iyo noocyadooda iyo hadda heerka ay marayso ayadoo heer gabagabaa maraysa qabaailadii qaar noo hareen inta noo hartan aan rajeynayna inay mar dhow noo soo gudbin doonaan kadibna aan maarata bilaabi doono dejintii iyo maarata kaararsiintii iyo hawshii oo si laxmi aan u dhexgeli doona dibleeraantii waa jirtaa xuquuqda guddiga uu leeyahay ka maqan laakiin ma ahan wax aan shaqadayna u joojinayno annagu ma ahan waxaan meesha u nimid ma ahan wax xuquuq ama lacag waxaan u nimid maamulka dadki deegaanka in loo dhiso taargetkena waa ujeedadeena waa taa waa jiraan waxyaabo iska jirjir laakiin waxaas wax hadda miidia uga hadlayna ma ahan arrintaasna xalkeeda waa lagu guda jiraa baryihii lasoo dhaafay waxaa isa sii tarayay eedaynta joogtada noqotay ee loo jeedinayo saxiixayaasha maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud sida ximin iyo xeeb galmudug ahlusunna waljameeca kuwa oo shirar gooni gooni ah ku lahaa magaalada magaalada cadaado ee xarunta maamulkaasi ee uu ka soconaya shirka dhowaanna waxay soo saareen warqad ka kooban ilaa iyo dhowr bayaan oo ku aadan baaqay u dirayaan guddiga farsamada oo la xiriiro in ayagu ay u noqdaan wax waliboo soo baxaya ama la samaynayo guddi marjac ama loogu laabanayo si wax looga weydiiya arrimahaasi inkastoo ay u muuqanayaan maamulka ama maamuladan saxaxay samaynta maamulada maamul loo sameeyo gobolada dhexe ay ku hayaan faragelin guddiga farsame ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolka bakool ayaa la wareegay deegaano dhowr oo hoos yimaada degmada xudur ee gobolkaasi ka gadaal muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallo iyo dagaallo ay kula jireen maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee halkaasi fariisimada u ahaa wararka laga helaya bakool waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah sida uu sheegay guddoomiyaha degmada xudur ee maamulka gobolka bakool aadan cabdi oo ka warbixiyey howlgallada maalintii shalay tuulooyin dhowr ay kula wareegeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolkaasi bakool
looga saarayay dhowr tuulo ay ku sugnaayeen mar walba carbishaadka uga soo sameynayeen degmada xadur waxaanu la wareegnay dhowr tuulo waxaa kamid ah tuulooyinkaasi magacyadooda markaan dhowrkaaga xusay tuulo la yidhaahdo kuguurow tuulo kale la yidhaahdo aal la helay tuulo kale la yidhaahdo mawragaaday hadda waxaan kusii wajahannahay meel la yidhaahdo garas weyne aan marka maasha allah intaas tuulo waan la wareegnay kooxda jidiya jihaadiidka aynu ka saarnay marka ka maamul ahaan waxaan ula soconno waxa weeyaan markii hore meelaha waxaa tegi jiray ciidanka xooga dalka soomaaliya keliya hadda waxaan u raacno waxa weeyaan in goobaha kooxda jidi jihaadiidka laga saaro in maamul aan u sameyno inta hadda aan kuusoo sheegayna waxaan u sameynay maamullo marka waxaan ku rajaweynahay dhawaanna insha allah in aan isku furno waddada isku xirta degmada xudur iyo degmada baydhabo
howlgalladan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ay ka wadaan gobolka bakool iyo qaybo ka mida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwo looga gol leeyahay sidii la isugu furi lahaa deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan al-shabaab iyo kuwa goodoonka ay ku soo rogeen ee ka tirsan gobolladaasi ayadoo la rumaysan yahay shacab aad u fara badan haatan inay ku dhibaataysan yihiin deegaanada qaar ee ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab qaramada midoobe ayaa waxa ay ka soo horjeysatay go-aankii midowda yurub kasoo yeeray ee ahaa joojinta qaxootiga iyo ka hortegista dadka muhaajiriinta ee kusoo qulqulaya qaaraddaasi yurub iyadoona xogayaha guud ee qaramada midoobe banki muun oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa gudaha dalkaasi talyaaniga banki muun ayaa saarnaa wax ka badan laba iyo toban saacadood markab dagaalooyaala badda kaa oo baadigoobaya dadka muhaajiriinta ah asigoona ku eedeeyey midowda yurub in arrintaasi isqaabka ay u wajaheen lagaga wanaagsan yahay waxa uuna tilmaamay burburinta addoomaha dadka muhaajiriinta ay saaran yihiin inay tahay dhibaato hor leh oo loo geysanaya dadka muhaajiriinta ah ayadoo haatan yurub lagu eedaynayo inay ka hortegi waysay ku dhowaad siddeed boqol oo muhaajiriin ah oo kuwa qaraqmay badda mediteraneum-ka badbaadadoodana ay ka gaabisay midowda yurub sida lagu eedaynayo ayadoona haatan arrintan ay tahay dhibaato hor leh oo la sheegay in midowda yurub ay usii horseedayso dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira waddamadooda ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku sugan deegaanka ceelasha biyaha ayaa halkaa ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ayadoona baaritaanada ay soconayeen xalay ilaa iyo subaxnimadii hore ee saakay howlgallada ayaa lagu soo qaqabtay dad aad u fara badan oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminayso ayaa waxa ay sheegeen in ay ka warbixi doonaan kadib marka ay soo ileeyaan howlgallada oo weli ah kuwo soconayo waxaana dadka lasoo qabtay tir ahaan ay gaarayaan dad ka badan boqol iyo labaatan ruux oo u badan dad dhalinyaro ah halka ay ku jiraan dad da-ah oo lagu soo qabto howlgallada intii ay soconayeen arrintan ayaana ka dambaysay ka gadaal shaki iyo sidoo kale dhibaatooyin dhanka ammaanka oo kasoo cusboonaaday qaybo ka mid a deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho wararka ka imaanaya waddanka yemenna waxa ay sheegayaan in ilaa iyo soddon carruur iyo sidoo kale dad haween u badan ay ku geeriyoodeen duqeymaha dowladda sacuudiga iyo xulufadeeda ee ka wada waddankaasi yemen dadka soomaalida ah ee ku geeriyooday dalkaasi yemen ayaa la sheegay inay ahaayeen dad xilligaasi ka baxsanayay dhibaatooyinka halkaasi ka jira waxaana gaarigii ay saarnaayeen haleeshay ama haleelay gantaal ay riday diyaarad ka mida diyaaradihii duqeynta ka wada gudaha waddankaasi halka ay ka dhacday musiibadan ayaa waxaa la sheegay inay ka agdhoweed goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha xuutiyiinta dowladda sacuudi carabiya ayaa la sheegay inaysan arrintaa weli ka hadlin waxaana jira sidoo kale dad soomaali ah oo dalkaasi yemen ku geeriyooday intii ay soconayeen duqeymaha sacuudiga ee xulufadiisa ay ka wadaan gudaha waddankaasi yemen soomaalida ku dhaqan dalka yemen ayaa haatan waxaa kusii badanaya culayskii walaaca ku aadan dalkaasi yemen oo ay sii xoogaysanayaan dagaalada halkaa ka soconaya iyadoona dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda sacuudiga weli wax war aana kasoo bixinay ku aadan arrintan duqeymaha loo geystay dadka saarnaa gaariga rakaabka ah ee marayay qaybo ka mida waddankaasi kuwa oo la sheegay inay kusii jeedeen caasimadda waddankaasi si halkaasi ay kaga soo raacaan markab ama dooni wararka ka imaanaya waddanka nigeriyana sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in milatariga waddankaasi ay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo laba boqol oo u badan gabdho yaryar oo ay afduubteen kooxda boko xaraam iyo sidoo kale dad gaaraya sideetameeyo isugu jiro dadda-ah kuwa oo ay ku haysteen kaymaha ay ku dhuumalaysanayaan kooxdaasi ciidanka milatariga ayaa sheegay inuusan xaqiiji karin in gabdhahan ay ahaayeen kuwii kol hore ay ka afduubteen iskuullada kooxda boko xaraam kuwa oo gaaraya ilaa iyo laba boqol milatariga afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in arrintan aan lagu degdegi karin balse ay saacadaha soo aadan wax kala caddaa doonaan sida uu ka dhawaajiyey warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qaadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh